ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar toos ah qaraxyo iyo howlgallo kala duwan waxa ay la beegsadeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka howlgalladaas oo ka kala dhacay gobollo dhaca koonfurta soomaaliya haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka baay ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka aroortii hore waxa ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka owdinle ee hoostaga magaalada baydhabo ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa ciidamadii halkaa lagu weeraray ayaana ku dhaawacmay dhanka bokoolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal toosa ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala degmada waajid ee gobolkaas dhanka shabeellada hoosena rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ilaa afar qarax la beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye kuwaasoo ka baxay deegaanka lamber lixdan kuna sii jeeday deegaanka buufow ee isla gobolka shabeellada hoose qaraxyada ayaa waxa ay haleeleen askar lugeynaysay oo hor socotay gaadiidka waxaana jira khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac diyaarad helikobtar ah ayaa ku soo degtay goobta qaraxyada lagula egtay ciidamada shisheeye taas oo qaaday meedadka iyo dhaawacyada isla shabeellada hoose xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye waxa ay ku dileen askari ka tirsanaa booliiska dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray xasan dananow dhanka gobolka banaadir howlgal qorshaysan oo ay fuliyeen rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu dilay askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigan ayaa si gaara loogu dilay qaybta qudaarta ah ee suuqa bakaaraha raggii dilka u geystay askarigan ayaa waxaa u suurto gashay inay ka furtaan bastoolad oo ku hubaysnaa